والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الثامن ودرس سديداده من صفة صلاة النبي ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها إن قراءة لك لا دقدقه وصفي عن لوكا صار صار أو aan la isku dedejin oo la isdhexgelin tartiir waa tarsiil waa kala saaris waratil ilqur'aana tartiila balaayo wa taxsiin asawti codkana in la qurxiyo bihaa ay bilqiraa'a qiraa'adii lagu qurxiyo cod qurux badan lagu akriyo kii ilaahay kuu yeelay un qurxi cid kale ha taqliidina wakaana sala allahu calayh waali wasalam kamaa amara allahu subxaanahu wa tacaala sidii ilaahay uu amray yuratilu lqur'aana qur-aanka wuu kala dhigdhigi jiray tartiilan kala dhigdhigid oo wuu tajwiidin jiray laa haddan walaa cajala haddig waa deg deg cajaladuna waa iyaduna waa degdeg bal qiraa'atu qiraa'o buu akrin jiray mufasara kala saaran xarfan xarfan xaraf xaraf u kala saaranoo aan isku dhex yaacsanayn oo waxa weeye si fiican uu kala saaro ayuu nabigu akrin jiray calayhi isalaatu wasalaam waka xadiidkana ibni mubaarak ayaa fi zuhdi ku warinaya iyo waxa weeye maaragtay kayruhu na waa warinayaan waana xadiid saxiixa sida sheekh albani uu sheegay abu daawud iyo keyrka iga warinaya bisanadin saxiix marka nabiga calayhi salaatu wasalaam qiraa'adiisu mid kala dhigdhigan bay ahayde ma ahayn mid waxa weeye deg deg ah ma ahayn waadix soo maa kwan xataa kaana yuratilu ilaa uu kala dhigdhigo asuurata suuradda xataa takuunu ilaa ay ka ahaato adwala mid ka dheer min adwala minhaa suurad buu akhriyayaa kala dhigdhigidda uu kala dhigdhigayo baa waxaad moodaysaa inayba ka dheer tahay suurad awal ka dheeray matalan haddii uu akhrinayo suurad gaaban oo si fiican uu kala dhigdhigo waxaad moodaysaa suurad awal ay kaba gaabnayd inay kaba dheeraatay waxdeeda suuraddu dheera intii hore maya ka dheeraatay oo suuradihii ay ka dheer ay ka gaabnayd wayba ka dheeraatay waad isleeda imaamu muslim ayaa warinaya imaamu malik ayaa xadiidkaana warinaya waka marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam si fiican buu kala dhigdigi jiray wa kaana yaquulu waa ohan wuxuu odhan jiray yuqaalu waxaa la odhanaya lisaaxibi اlqur'aani qofkii qur-aanka akrin jiray oo qaariga ahaa oo adduunka markuu joogay qur-aanka akhrin jiray waxaa lagu odhanayaa maalinta qiyaamaha iqra akhri waa markii jannada la galeeday waa inuu ehlu janno noqday oo jannadii galay waxaa la leeyahay iqra'a qur-aanka akhri qur-aanki akhri wartaqifuu oo kor jaranjarada warattil kala dhigdhig kamaa kunta sidii aad ahayd turatilu mid u kala dhigdhiga dunyaa adduunka markaad joogto fa inna mansilaka booskaaga aad jannada ka degaysid waa cinda aakhira aayatin taqra'uhaa aayadda ugu dambaysa oo aad akhridid ayuu booskaagu noqonayaa meeshay kaaga istaagto allahu akbar xadiidka abu daawuud ayaa warinaya tirmidi iyo wasaxaxa waana xadiid saxiixa maxaad marka halkaa ka garatay fadliga uu leeyahay qur-aanka in la xifdiyo soo maa jannada waxa lagu kala saraynaya waa qur-aanka wey haddee waxa weye waa in la dadaalo dhalinyaro nin walba waa inuu ku dadaalaa qur-aanku inuu xifdiyo ma aha inaad caajis intay isgelisi tara ahayd adduunyo kalean ku mashquulsanoo qur-aanka ma xifdiyi karo dadka waaweyn waaweyn xataa waa xifdiyaa abubakar iyo cumar iyo waaweyna kuma islaamin ha qofku isagoo lixdan jirtu dabaatan jiru maanta qur-aanka xifdin karaa ma aha dhalinyarada keliya odayaasha laftooda waa la xifdin karaa qur-aanka sahlo walaqad yastarna alqur'aana lidikri almudakr bilaha waa fuduudya qur-aanka jay wa kaana sala allahu calayh waali wasalam yamuddu qiraa'atahu cinda xuruufi اlmaddi meeshii mad ku jiro xuruufta madka nebigu waa madi jiray calayhi salaatu wasalaam fayamuddu bismi illaahi araxmaani raxiim bisinka alraxmaan waa madi jiray alraxiim waa madi jiray e macnaha meeshii madi waa madi dabiici baa ku jira waa madi jiray meeshii waxa weeye madii la jiidayo oo waxa weeye sita xarakaad iyana waa jiidi jiray rawahu albukhaariy wa abu daawuud wakayruhuma marka sidaa daraaddeed waxa weeye mada dejin jirine qiraa'ad tajwiida ku akrin jira qiraacadeenni hololobinta ahay wax jira ma aha sidoo kale waa nadiid dalcuhaa nadiid fi suurati qaaf soo maay ha fi suurati qaaf ku jira waa marka timirta marka laga sheekeynaya dalcuhaa nadiid marka waxa weeye in nadiid ay macnaha madka ayaa la jiidaya rawaahu albukhaariyu fi afcaali cibaad khalqi afcaali cibaad kitaab la yihahdu leeya imaam albukhaari raximah llahu tacaala ee ma aha saxiixiisa bisanadin saxiix marka waa kitaab kale awalna kitaab kale oo imaam albukhaari somayna soo marin juzu lqiraa'ati khalfa alimaam waxtusataan ikhwan kana waxa weeye markaa khalqi afcaal alcibaad baa la yihahda oo axaadiid badan buu ku keenay isagana uu kaga hadlo addoommada ficilka ay samaynayaan inuu makhluuq yahay wuxuu ku radiyayaa nimankii diiday waay waxa uu yihi shiikhu wa kaana sala اla alay slam yaqifu waa istaagi jiray calaa ru'uusi اlaaya kamaa sabaqa sidii inoo soo murtay bayaanuhu awal baan soo sheegnay oo waxa weeye waynu soo marnay qira'at lfaatixa markii aynu ka hadlaynay safcada dambe abaynu kusoo maray toddobaatan baa halkaan ku dhegay lakin inay khalataan maanay siddeetan bilaas waayo marka nabiga calayhi salatu salaam aayad aayad buu u akrin jiray soo ma aynu soo marin alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan raxiim saasuu nabiga aayad aayad ee deg deg uma akrin jirin alxamdulilah rabbi alamiin araxmaan raxiim sida dadka qaarkood sameeya ma boosiin jirin nabiga alay sala slam waay wa kaana sala allahu calayh wasalam axyaanan yurajicu tarjiicu waa sawdka oo la soo celceliyo weeye tarjiic baa la yihahda waa sawd soo celcelinta sida adinka marka la adimaayo adinka markoo kale sawdka loogu soo celceliyo ayaa tarjiic la yihahda kamaa facala yowma fatxi maka maalintii maka uu furtay wuu sameeyey wa huwa calaa naaqatii isagoo hashiis saaran yaqra'u akrinaya suurata alfatxi suuradii suuratu fatxi akhrinaaya qiraa'atan layina qiraa'o dabacsan oo layina ayuu akhrinayey marka tarjiicu sida xaafid ibnu xajari ay ku fasirayaan waxa weeye waa in xarakaadkii in laisku dhaweeye la soo celceliya qiraa'adii ayaa tarjiic la yidhaahdaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam imaam albukhaari iyo muslim isay ka warinayaan maka maalintii uu furtay ayuu inaa fatax isagoo akrinaayo ayuu saa ugu soo celceliyey marka waa qaabkaan marka tajwiidka loo akrinaayo oo waxa weeye ay ku luuqeeyaan oo ku soo celcelinayaan taasaa la yidhaahdaa ma fahanteen ikhwan tarjiica wa xakaa waxa uu ka sheekeeyey cabdullahi bn maqafal baa waxa uu sheegay tarjiicu waxa uu yahay haakada saddex alif oo madan buu isdaba dhig soo ma jeedaa meesha labada gooba saddex alif oo madan ayuu isdaba dhigay marka macnuhu waxa weeye waana hal alif oo madan bay meeshu ahay kaasaa waxaa laga dhigay saddex jeer in la soo celcelinaayo marka tarjiicu waa saas xaafid ibnu xajarna hoos buu ku sheegay waxuu leeyaha waa hamsada oo la madayo ka bacdi markaa waxa weeye haddana ay hamse kale ku xigto oo tan hore waa la fadxinaya macnaha saas madkaas la jiidaayo oo la soo celcelinaayo ayaa la yidhaahdaa tarjiic adinkeena aad ugu soo yeertayo ugu soo aroortayo adinka markay soo celcelinayaan taas ayaa maaragtay tarjiic na la yidhahdaa wa kaana sala allahu calayh wasalam ya'muru wuxuu amri jiray bitaxsiini sawti codka in la qurxiyo bilqur'aani qur-aanka fa yaquulu wuxuu odhan jiray zayinuu lqur'aana biaswaatikum zayinuu qurxiya alqur'aana qur-aanka qurxiya oo sawt fiican ku akhriya fa ina sawt alxasan macnaa ina sawt alxasan soonka wanaagsan yaziidu lqur'aana xusnaa qur-aankii wuxuu ziyaadiyaa qurux iyo wanaag marka in codka la qurxiyo oo qofku uu qur-aanka cod qurux badan ku akhriyo intuu awoodi karo ilaahay codkuu siiyey inuu qurxiyo tajwiidkuuna quruxda ku noqdaa oo quruxda ku timaadaa rawaahu albukhaariy ayaa warinaya tacriiqan mucallaq isagoo ah warawaahu abu daawuud wadarimi waalxaakim ayaa wariyey waana xadiis saxiixa oo waxa weeye saxiixa wuxuu halkan tembihiyey sheikh albani raximah allahu tacaala qaar baa ruwaadda inta xadiidka isdaba mariyey ayay waxay yidhaahdeen zayinuu aswaatakum bilqur'aan oo waxaa la qurxinaya maxay ka dhigeen codka oo maxaa lagu qurxinayaayoo marka codkii qurxinaya qur-aanka taas waa khalad weeye marka sida sheikh albani uu silsilata axaadiis daciifa ku caddeeyey waa khalad ee sida saxiixa waxa weeye zayinuu alqur'aana biaswaatikum qur-aanka markaad akhriyaysaan codkiina qurxiyo oo cod qurux badan ku akhriya taas way macnaha ujeeda wayaquulu wuxuu nabigu odhan jiray calayhi الsalaau wasalaam ina man axsana ina min axsana الnaasi sawtan qofka sawtkiisu ugu fiican yahay qur-aanka bilqur'aani macnaha qofka qur-aanka aad u qurxinaya oo sawtkiisuna fiican yahay waxa weeye aladii kii weeye idaa samictumuuhu haddii aad maqashaan yaqra'u isagoo qur-aanka akhrinaya xasabtumuuhu aada u malaysaan yakhsha allaha inuu alla ka cabsanayo waka xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo waxa weeye maaragtay ibnu mubaarak iyo ibnu zuhdi ay ku warinayaan iyo kayrkiiba bisanadin saxiix halkaa marka maxay inooga caddaatay macnaha loo jeedo ha wuxuu yidhi imaam dabaraani iyo kulli baa wariyey ha sax macnaha loo jeedo qur-aanka qurxintiisa marka codka lagu qurxinayo codkii la qurxinayo oo qur-aankii si fiican loo akrinaayo in maantoo dhan la jiijiido sida quraacda qaarkood qaar ba waxaa isleedahay qur-aan ba akrinaya oo macnaha la iskala jiijiido oo maantoo dhan waxa weeye dadkii lagu tacbaaniya waxa weeye aayad barkeed buu maantoo dhan soo celcelina wax noocaas kale looma baahno qur-aankii si caadi aad u akhriyaysaa oo waxa weeye aada qurxinaysid adiga oo ilaahay ka cabsanaya oo waxa weeye markaas aan riyaa iyo istusus iyo midna kugu jirin wa kaana sala allahu calay slam ya'muru wuxuu amri jiray bitaqanii in lagu luuqeeyo hinaaga asalkiisa heestaa laya lakin hadda waxaa loo jeedaa ku luuqaynta heesta markay heesayaan soo kuma luuqeeyaan hebel waa he waa heesay iyo waa ku luuqeeyay soo kale laba maa waa kale laba soo maa soomaaliya ha marka taqanigu ma aha inaad qur-aankii ku heestaan qaar baa khalad u fahma waxay yidhaha marka kaban iyo waxaan u qaadanaynaa liilalowga oo qur-aankiiba ku akriyay waa khalad macnuhu waxa weeye ku luuqeeya qur-aanka oo luuqad wanaagsan ku akriya ha ayuu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam waay waxa uu yidhi wa kaana ya'muru wuxuu amri jiray bitaqani in lagu luuqeeyo bilqur'aani qur-aanka fa yaquulu wuxuu odhan jiray tacallamuu kitaab allah kitaabka ilaahay barta wa tacaahaduuhu joogteeyo waxa weye tacaahudku ka warqaba weeye oo qur-aankii haddaad xifdiday he waan xifdiyo meel baan dhigay lama rabo maalin walba haddaadan akhriyin ama asbuucii akhriyin oo bishii akhriyin oo adan saa ugu joogtaynin he waa dhaqaaqaya qur-aanku sida nebiguba aynu arkayno sida inoogu sida geela dabarka laga furayo kale watacaahaduuhu ka warqabo oo mar walba joogteeya waqtanuuhu ay macnaha aad iyo aad u joogteeyo oo waxa weye akhriyo oo daa'iman ku noqnoqda wataqannuu bihi ku luuqeeya fawalladii nafsii biyadihi allihii waxaan ku dhaartay nafteeda gacantiisa ku jirtay lahuwa qur'aanku ashaddu tafallutan wuxuu ka baxsi badan og yahay macnaha wuxuu xagga baxsashada tafallutku wuxuu markay kaa fakadaan kaa siibtaan tafallutan macnaha ka fakashada uu fakanaayo wuxuu ka fakad badan yahay min almikhaad khaadku waxa weeye waa geela fi lciqli markii xarigga lagu xigo dabarka iqaalka waxa la yidhaha markii dabarka dabar ma layla fahmaya xarigga lagu xiro geela haddii hashii aa xirtid soomaalidu hasha ma xidhaan hatigay xidhaane carabtu laakiin halaha xataa waa dabraan si aan u fakan leann waana rartaan moogta dadka geela aad u dhaqda soomaalidan hadday arkaan hala rarayo iyo waxaa laga yaabaa kay u raran tahay xataa inay la dagaalamo yaraadaan xiniyaha la ku qabay ka deji rarka maal baa la raba ragga geela aad u yaqaan miya hadda ma la xirxiraa inuu baxsado la dhaca laga baqay le hadda dhixidii waa badatay iyo tuugadii berigi hore lama xiri jirin hal halkaas iska mari jiray haa oo gadanaya ka marka neefka geela haddii xarga laga furo awrta waad aragteen markii guriga agteeda iyo daaqaysa waa la dabraa haddii laakiin dabarka uu furto waa dhaqaaqaya wuxuu goynayaa masaafo dheer oo hadhow ciyaalka iyo soo celin karin in odagii doono oo muddo la baadi goobo mooye haddaba marka halkaan macnaha laga wada muxuu yihi qur-aankii haddaadan joogtaynin oodan ka warqabin oodan maalin walba akhriyin oo aadan intaa ku celcelin he waa fakanayaa marka hadhowna he ma soo qaban kartid rawaha abu daawuud iyo xaakim iyo ayaa warinaya wasaxiix xaakim waafaqo dahabiy xadiikan waa xadiis saxiixa halkaan marka wuxuu yidhi shiikhu tambiih buu saaray oo waxa weeye dheer maya waa waa kan dambe wey xadiis dambe wey halkaa marka waxaa inoo caddaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu inagu baraarujiyo ina baray inaynu qur-aanka aad iyo aad aynu waxa weeye u joogtayno oo ka warqabno ee aynu beri baan xifdiyey waxba ku tari mayso inkastoo qofku mar hadduu qur-aanka xifdiyo hadhow soo celinta dambe waa fududaanaysa horta mar dhiga qur-aankao dhan dhammee kabacdi hadhow waa fududaanaysa celcelinta badanna waa sii fududaynaysa dadka qaar baa waxay ka ashtakoodaanoo waxay yidhahdaan suuraddii baan maanta xifdiyayaa laba beri kabacdi ma aqaan kii kale ma u gudbaya marka tan lay ku maya tanaa ku celcelinoo soco qur-aanka dhammee horta celcelintaa badanoo marka aad soo bilaabaysid oo dhammaynaysid haddaa laba sano saddex sano gudahood mar walba inta soo bilowdid dhammaysid qur-aankii waa raasikhaya markaa maskaxda waa gelaya laakiin hal mar iyo laba jeer iyo saddex jeer qur-aanka laguma qaban karo ilaa ciyaalka yareerka ahaay oo dee malcaamadda iyaga laftooda maxay ku qaban jireen subacii iyo dareeriskii iyo celcelintii soomaa oo maalin walba lagaa rabo la celcelinaya marka celcelintaa badan bay laftooda ku qabanaya marka qur-aanka markii la celceliyo buu xasilaa oo joogtooya waxa ugu fiicanna waa in salaada lagu tukado sida salaatuweelka iyo wayaquulu nabigu wuxuu odhan jiray laysa mina man lam yataqana bilqur'aan qofkii aan qur-aanka ku luuqaynin naga mid ma aha ha naga mid maaha qofkaan qur-aanka ku luuqaynin ee waxa weeye aad iyo aad qur-aanka ugu luuqeeya oo waxa weeye joogteeya oo qur-aanka si fiican ugu luuqeeya buu odhan jiray nabiga calayi sla salaam xadiidkana waxa uu yidhi raqm shanaad waxaa warinaya imaamu abu daawuud iyo ayaa warinaya xaakimi wasaxaabi xaakim waafaqahu dahabiy halkan tacliiq dheer buu saaray shiikhu tacliiqan dheer oo safxada dhan uu kaga hadlay waxa weeye wuxuu shiikhu ku radiyayaa cabdilqaadir arnauud iyo jaamicu taxsiilka markay taxqiiqinayeen ayuu wuxuu sameeyeen isaga iyo raggii lala taxaqiinayay shucayb naa-uudi ayaa waxay sameeyeen waxay ku radiyeen sheikh alalbani oo waxay yidhaahdeen waqad abcada anajcata alalbaniyu annajca albani waa fogeeyey xadiidka u tiirintiisa sheikh albani halkan xadiidka wuxuu yidhi sawmaha rawaahu abu daawuud raqamka shanaad way sooma jeedaan iyo xaakim ayaa wariyey iyagu marka waxay yidhahdeen sheikh albani xadiidka inuu u tiiriyo abu daawuud iyo waxa weeye ma habboonayn sababtu imaam albukhaari baa wariyey bay dheh ha sheikh albani marka qoradaasuu ku radiyaya oo wuxuu leeyahay ma fogaynin caswiga waayo caswiga markay isticmaalaan faqad abcada najca wuu fogeeyey macnaha tiirintii waxaa laga wadaa haddii xadiidka bukhaari iyo muslim wariyeen abu daawuud iyo keyrkiina ay wariyeen horta marka ugu horaysa u tiiri bukhaari iyo muslim iyo xadiidka leanna waa asaxu lkutub soo ma aha iyaga horta marka hore u tiiri kabacdi markaa wixii kaloo aad ku daraysa ku dar sheikh albaani marka xadiidkan umaba tiirinba bukhaari iyo iyaguna waxay leeyihin bukhaari baa wariyey haddaba marka arrintaasuu radiyayaayo iyaga laftigoodaa khaldamay xadiidka soo socdo buu imaamu albukhaari wariyey iyaguna khaladkan iyaga kuma dhicine ruwaaddii xadiidka nin ka mid a ayaa xadiidka khalday oo labada xadiis isku khalday marka imaamu albukhaari qaabka uu ku wariyey xadiidka laftigiisa ayaa wahmi ku jiraoo khada ku jiraa bukhaari wuu wariyey laakiin khada baa ku jira sidaa daraaddeed buu marka sheikh albani isaga tegay kii khada uu ku jirayo abu daawuud iyo kii ay wariyeenoo saxda ahaa ayuu wariyey marka sheikh albani baa saxan qaabka uu u wariyey iyagu marka way ka hoos baxday marka sheekh albani raximah allahu tacaala tacliiqaa dheer oo weliba kitaabkiisa asalka ah ayuu si fiican uu takhriijiyey oo waxa weeye xadiidka kaga had marka tacliiqaa khulaasadiisa waa intaa ee wuxuu yidhi shiikhu ma aanan moogeyne kas baan u sameeyey buu yidhi waan ogaa markaan u tiirinayey ciladdaasaanan uga tegey xadiidka bukhaari wa yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray marka tacliiqaa see gudbaynaa khulaasadiis waa intaa wa yaquulu wuxuu odhan jiray maa adina allahu waa xadiidkan xadiidka imam albukhaari uu wariyey maa adina adinadaani waxa weeye ay istamaca adinkaani ma aha wuu u idmay ma aha ay ma stamaca allahu subxaana wa tacaala ilaahay ma dhegaysan oo waxa weeye ma aragtay ma dhegaysan inta uu dhegaystay nebi macnaha ku luuqaynaya qur-aanka sidaa daraaddeed ayaa ibnalmundir ayaa wuxuu leeyahay sheikh hoos buu ku sheegayaa ayaa waxa uu yidhi waa bikasri daal maa adina in daalka la hoos dhigo ay mastamaca lishayin shay ilaahay ma dhegaysan min kalaami innaasi dadka kalaamkooda ah kama stamaca sida uu dhegaystay waxa weeye man yataqanaa bilqur'aani oo waxa weeye ay yuxasinu sawtahu macnaha allah subxaanah wa tacaala wuu dhegaystaa waa sifa min sifaat illaahi waana u sugaynaa mana inkirayno ha innahu samiicun basiir wa ka marka wuxuu yidhi nabigu maa adina ay ma stamaca baa laga wadaaya allahu lishayin shay ma dhegaysan maa adina dhegaysiga uu dhegaystay wa fii riwaayatin wa fii lafdin ka idnihi dhegaysiga uu dhegaystay lishayin shay oo waxa weeye maaragtay qof macnaha xusnu sawt macnaha codkii qurxinaya wa fii lafdin xusnu taranum taranumkuna waa ku luuqaynta waa taqaniga wey oo lagu luuqaynayo qur-aanka taqani bilqur'aan yajharu bihi markaa la jahrayo oo kor qaadayo ha marka qof qur-aankii akhrinaya oo ku luuqaynaya oo si fiican u akhrinaya allah subxaana wa tacaala sida uu u dhegaysto macnaha wax kale uma dhegaysto iye ay raalli buu ka yahay imaam albukhaari iyo muslim iyo taxaawi iyo baa werinaya waa xadiidka xadiidka hore oo ku khaldeen arnaudiya waxa weeye ay maarata xadiidka way xadidka saxiixa oo bukhaari iyo wariyeen wa qaala nabigu waxa uu yidhi liabi muusa alashcariy abi muusa alashcari raximah اllah radia allahu canhu ayaa hameen tukanayo oo qur-aanka akhrinayay nebigaa soo agmaray wuu dhegaystay aad buu ula yaabay codkiisuu ka helayoo cabaar buu dhagaystayoo cod macaan oo qurux badan buu ku akhrinayay markaasuu wuxuu yidhi subaxdii markii waagii baryo isku yimaadeen low ra'aytanii haddaad i arki lahayd abuu muusa ula hadlaya waana astamicu liqiraa'atika anoo qiraa'adaada xala dhegaysanaya albaarixa ha laqad uutiita waxaa lagu siiyey mizmaaran mizmaarka waxa uu leeyahay imaamu nawowi marka uu soo naqlinaayo ee sharxiisa qaala alculamaa culimmadu waxay yidhaahdeen macnaha mismaarka halkan waxaa laga wadaa xusnu sawt ayaa laga wadaa laakiin asalkiisa mismaarku waa waxyaalahan ay muusiga iyo ku garaacaan ayaa mazaamiir shayaaiin la yidhahda marka halkaan waxaa laga wadaa xusnu sawt laqad uutiita waa lagu siiyey mizmaaran macnaha sawd wanaagsan oo min mazaamiiri aali daawuud nabiyullaahi daawuud ilaahay cod qurux badan buu siiyeyo shimbiraha iyo xayawaanka o dhan baa dhegaysan jirayo la qaadi jiray aad bu u qurux badnaa codkiisu sida imaamu nawowi baa tacliiqa ku caddaynayo oo leeyahay nabiyullaahi daawuud ayaa waxaa la siiyey cod qurux badan fa qaala waxa uu yidhi abuu muusa markaa low calimtu makaanaka haddaan ogaan lahaa inaad dhegaysanaysid la xabartu laka taxbiiran ay la zayantu waan kuu qurxin lahaa taxbiirka waa inaad sii qurxisid marka la xabartu ay yuriidu wuxuu ujoog u jeedaa taxsiin asawt ay la xasantu laka baan kuusii qurxin lahaayo taxbiiran qurux aad baan kusii qurxin lahaa haddaan ogahay inaad i dhegaysanaysid laakiin ma ogey ha rawahu cabdirazaaq iyo baa wariyey ayaa warinaya iyo imaam albukhaari iyo keyrkoodba iyo muslim iyo ayaa iyaguna warinaya halkaa marka maxaynu ka garannay intaa sawdka in la qurxiyo codka qur-aanka marka la akrinaayo dadku isku sawd ma aha ilaahay qofoo mid buu siiyaa marka sida dad badan maanta sameeyaan inaad taqliidisid qof sawdkiis waa laga fiican yahy laakiin maxaa fiican inaad isku daydid adiguna sida qiraa'ada uu u keenaayo oo waxa weeye tajuudi u akrinad u akriyo marka inaad qofkii dadkii wada taqliid oo waxa weeye la isku mashquuliyo waa takalluf baa ku jira qof walba ilaahay cod buu siiye codkaaga qur-aanka ku akri laakiin hagaaji oo waxa weeye qurux u yahay oo waxa weeye sidii aad maarata u hagaajin karta u hagaaji alfatxu cala alimaam imaamka haddii qur-aankii ka khaldamo in loo furo oo loo soxo taraawiixda hadda sida maaragtay oo kale qofka qur-aanku bashar weeyo nebigana waa ku cuslaad waa ka khaldamay waa loo saxay innagana sidoo kale marka qof walbana waa ku dhacayso qur-aanku waa mucjiso wa waa kalaamkii ilaahi qof odhan kara ma jiro halkaasaan inta istaago qur-aanka akhriya ma khaldayo qof odhan karaa ma jiro sababto waxa wey qur-aankana waa mucjizo weeye wa sanna sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu u suneeyey ummaddiisa alfatxi in loo furo cala alimaami imaamkii idaa lubisad haddii la isaga dhex dara qiraa'adii calayhi alqira'a idaa lubisad calayhi alqira'a haddii qira'ada isaga dhex khaldanto lubisad qira'ada haddii la isaga dhex daro oo uu kala garan waayo laba aayadood isku khalda weeye aayad buu rabay inuu bilaabo su aayad kale buu u booday marar baa suuraduhu iska kaa dhexgelaya waa loo furaayo waa loo saxaa faqad waxaa xaqiiqaha sallaa salaatan salaad buu nebigu tukaday fa qara'a fiiha qiraa'adii buu akhriyey wuu la jahraye fa lubisa calayhi way isaga dhex darmatayo laba aayadood iyuu isku khalday falama insarafa markuu salaaddii ka baxay ayuu qaala liubay ibni kacb waxa uu ku yidhi qaaribu ahaaye oo waa imaamkii uu ka dhigay cumar ibn khadaab markii dambe taraawiixda tujin jiray asallayta macanaa manala tukatay qaala waxa uu yidhi nacam haa waan idala tukaday qaala waxa uu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an tuftaxa calaya inaad ii furtid haa qiraa'ada inaad ii furtid maxaa kaa manciyey ood iigu sixi weyday maadaama aad meesha joogtay dee nebigu wuxuu ku ogaa ku dareemayay inuu qiraa'adii ninkaana yaqaano qaari yahay soo maa marka maxaad iigu sixi weydaybi rawaahu abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo ayaa warinaya waana xadiis saxiixa sida sheekh albani iyo keyrkiiba ay kulli wada caddaynayaan marka imaamka waa loo saxayaa haddii uu qiraa'adii khaldo wala xaraj wax dhibaato aan ma leh hadduu mar khaldiyo hadduu laba khalda iyo saddexba intaa waa loo saxaya wax mashaakilana ma leh alisticaadatu in ilaahay laga magan galo wataflu tafligu waxa weeye tu tu inaad dhahday dhinacaaga bidixda ah laakiin wax yar oo candhuufa la socoto baad leedaha wax yar oo candhuufa la socota tafli baa la yidhahda fi salaati salaada dhexdeeda maxaa loo samaynayaa lidafci lwaswasa waxaa la iska riixayaa la iska fogeynayaa waswaaska shaydaan baa ku waswaasinaya marka waa la iska fogeynaya wa qaala lahu ay nebiga wau waxaa ku yidhi cuhmaan ninka la yidhaahdo ibn abilcaas ayaa nebiga waxa uu ku yidhi radia allahu canhu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina shayطaana shaydaan baa xaala baynii wa bayna salaati aniga iyo salaadaydii shaydaan baa na kala dhex galayoo na soo dhexgelaya wa qiraa'ati iyo qiraa'adaydii yulabbisuhaa wuu iska kay dhexgelinayaa calay wuu igu waswaasinaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi daaka shaydaanunkaasi waa shaydaan yuqaalu la yidhaahdo khunzub la yidhaahdo ama khinzib oo haa hoos dhigtay khinzib masaa idiinma dhigin khinzib oo hoos dhig ahaa kasr bikasri ilkhaa shaydaan magaciisa khinzib la yidhaahdo wey aa mid dullayo fa idaa axsastahu haddii aad dareentid fatacawad billaahi ilaahay ka magan gal minhu rabbi ka magan gal oo waxaa weeye acuudu billaahi de wadful oo tuf oo wadful xaggaaga dhinacaaga bidixda ee u tuf wax yar calaa yasaarika alaaan saddex jeer macnaha wax yar oo weliba haddii dad kula jooga iyo dee dhinacaaga bidixda adoo gacantaada hoos dadka ha ku tuf ka ilhaai dadka waa wax yar oo canduufaaho la dareemaynin oo la raba in laisaga caybiya shaydaanka qaala waxau yidhi cumaan fafacaltu daalika waan sameeyey sidii baan sameeyey faadhabahu allahu canii ilaahay waa iga kaxeeyey dib dambe iguma imaano waxaa lamarkaa iska kaxeeyey oo canduuf ku tufay buu iga tegey imaamu muslim iyo axmed ayaa werinaya qaala nawowiyu raximah allahu tacaala imaamu nawowi waxa uu yidhi oo waxa weeye arrintaas marka uu tacliiqinayo imaamu nawowi waxa uu yidhi markuu sharaxayo wa fii hada alxadiidi istixbaabu tacawud min ashayطaani cinda alwaswasa macata in daliil wuxuu u yahay waa markuu sharaxa saxiix muslimka sharaxaya imaam nawowi ay wuxuu yidhi xadiidkan daliil wuxuu u yahay in salaada dhexdeeda ilaahay shaydaanka laga magangelayo hadduu ku waswaasiyo oo aad dareentid inuu maaragtay riyaa iyo wax ku soo dhexgeliyo acuudu billahi min ashaan jinni iskana xaggaaga bidixdaana u tufo ilaahay ka magan gal saas markaa imaamu nawwina inoogu caddeeyey oo inoogu waadixiyey raximah اllahu waxa weeye raxmata waasica marka xadiidkaasna taas inoo caddeeyey arukuuc qira'adii waa ka baxay qiraa'adii waa dhammaynay waxaanu gelaynaa marka rukni kale alrukuuc rukuucdii baynu gelaynaa in la rukuuco qaala waxau yidhi shiikhu uma kaana sala allahu calayh wasalam idaa faraqa haddii uu dhammeeyo min alqiraa'ati qiraa'adii sakata saktatan waa aamusi jiray aamusiyar sakta waa neeftirashada qiraa'adii markaad dhammaysid inaad wax yar neef tiray adoo qiraa'adii saa u waday adoo neef tiran allahu akbar haddana hadhihin ibnu qayim marka ayaa fasiray oo wuxuu yidhi waa neef tirashada wax yar la neef tiranaayo oo codka maarka uma ka bacdi markaa rafaca wuu kor buu u qaaday yadayhi gacmihiisuu kor u qaadi jiray cala alwujuuhi almutaqadimati fi takbiirati اliftitaax idinkaa laydinka rabata waa soo marnay soo ma haye seeba maxaynu soo marnay marka gacmaha kor loo soo qaadayo haye nebigu saasuu ahaa inuu rukuucuu rabaa muxuu samaynayaa maya la simidda intaadan gaarin horta wuxuu ku yidhi wuu soo qaadi jiray wuxuu u soo qaadi jiray calaa wujuuhi lmutaqadimati fi takbiirati lixraam takbiiratu ixraam maxaynu ku soo marnay rafculyadaynka mar takbiirtuu la soo qaadi jiray mar waa ka hormarin jiray marna waa ka dambayn jiray heetanna waa sidii oo kale waxaa rabtaa somaa allahu akbar inaad dhahdid allahu akbar waa rukuuc marna iyadoo weli sii kuwa allahu akbar waa rukuuc marna allahu akbar gacmahaad hormarti sidii aanu takbiiratu liftaax kusoo marnay laakiin dadku maxay u badan yihiin allahu akbar isku mar taasaa loo badanya marka qaalibka waa kaa sida qaalibka marka taasuu ku leeyahay sidii uu istiftaaxa aan ku soo marnay ayuu usoo qaadi jiray wa kabbara waana takbiirsan jiray oo allahu akbar buu dhihi jiray wa rakaca waana rukuuci jiray oo waxa weye markaa rukuucdii buu geli jiray rukuucduna waa rukni min arkaani salaa qofkuna uuna ka tegi karin imaam albukhaari iyo keyrkood baa warinay sheikh albaani halkaa tacliiq buu saarayo wuxuu yidhi wa haada rafcu mutawaatirun canhu sala allahu alay slm waa mutawaatir oo waxa weye lagama tegi karo taa la iskuma hayo wakadalika arafcu cinda alictidaal markii samic allah la leeyahayna in gacmaha kor loo soo qaadayo iyaduna waa mutawaatiro la iskuma hayo oo waxa weeye lagama tegi karo waay waraf cinda min arukuuc rukuucda laga soo kacayo insaan la sameeyo alictidaalkana iyaduna waa rukuuc wa huwa almadhab ala'imati aalaaa saddexda imaam weligaa haddii wa ala'imata aalaaa waxaa laga wadaa imaamu shaafici waimaamu axmed waimaamu maalik abu xaniifa daa'iman khilaafa laakiin saddexdaani daa'iman way isku dhow yihiin oo waxa weeye ahlu xadiid bay ahaayeeno iyagu waxa weye dad isku cilmi weliba haddee isku ardayna waa ahay oo imaam shaafici wuxuu arday u ahaa soo ma ogdin imaamu maalik imaamu maalik baa sheekhiisii ahaa marka imaamu axmedna xadiidkay kala qaadan jireen calaa kulli xaal marka waa mutawaatir oo waxa weeye muslimiintao dhanna waa sameeyaan oo wax khilaafa kuma jiro kabacdi marka ayuu nebigu saas waxa weeye u rukuuci jiray gacmihiisana u soo qaadi jiray wa amara waana amray nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii salaadiisa xumaynayey almusii salaata waa amrayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam innahaa laa tatimu salaa salaad ma dhammaysti salaatu axadikum qof salaaddii ma dhammaystirmayso xataa yasbiqa alwuduu ilaa uu weesada dhammaystiro kama amara allahu sidii kama amarahu llahu sidii ilaahay amray uma yukabbir dhaash dhaashkaa aragtaan oo dhibcaha ah ay qaar baa xadiidka u dhexeeya oo laga tego mar haddaad aragtaan xadiid inta qayb la sheego ama kalaamka culummada xataa inta qayb la sheego saddex dhibcood laysku kaa daba dhigo ay kalaamka qaar baa laga tegay wey ikhtisaar weeye waa la soo gaabay ma fahamteen saas wey weligeen kutubta markaa akhriyaysaan oo dhan calaamadahaas waxay kutusaysaa kalaam baa meesha ka maqan ay macnaha istaqbil alqibla baa ka maqan istiqbaal alqibla iyo ila waynoo soo sharaxay soo ma waa ka uma yukabir allah alle uu u takbiirsado wayaxmaduhu uu mahadiyo wayumajiduhu uu ammaano sharfo oo weyneeyo wayaqra'a maa tayasara min alqur'aani waxa weeye qur-aanka wixii u fududaadayna uu akhriyo mima callamahu allah wixii uu baray waadina lahu uuna idmay inuu u akhriyo fiihi ay salaada dhexdeeda lagu akhriyo uma yukabbiru waa rukuucdii buu yimid ma ujeedaa uu takbiirsado allahu akbar yidhaahdo wayarkac uu rukuuco marka wayadacu uu dhigo yadayhi gacmihiisa calaa rukbatayhi labadiisa low uu dul saaro xataa tadma'inna buu yidhi markaa ilaa ay ku xasisho ay xasisho mafaasiluhu xubnihiisa iyo kala goysyadiisu ilaa ay xasilaan mafaasil waxaa la yidhahdaa xubnaha meesha ay ka laalaamaan kala goysyada wa tastarkhii isdebcina marka istirkhaaga waxa weeye inaad isdebcisido waad rukuucday ee see ha isku xoodinoo ha ishoorinine debci caloosha oo waxa weeye maaragtay iskala bixiyo isdebci istirkhaa baa la yidhahda inaad maaragtay isdebcisid ayaa lagaa rabaa alxadiia ay aakhir alxadiid ama ikmal alxadiid xadiidka intiisii kale oo sii dhammaystirka waynuna soo marray xadiidkan in badan buu inoo soo noqnoqday imaam abu daawuud iyo nasaa'iy baa warinaya wasaxaxahu alxaakim wa waafaqahu dahabiy halkaana maxaynu ka garannay in qofku markuu rukuuco allaahu akbar odhanayo amaa sifatu rukuuc hadduu inoo sheegay lakiin hadda wuxuu inoo sheegay allahu akbar inaad odhanayso gacmaha kor soo qaadaysid iyo qaabka marka loo rukuucaayo sifatu rukuuc hadduu inoo sharaxay sifatu rukuuc wa kaana sala allahu calayh waalih wasalam nebigu wuxuu ahaa yadacu mid dhiga kafayhi labadiisa calaa calood calaa casha kafka ayuu dhigi jiray calaa rukbatayhi labadiisa low ayuu midba mid dul saari jiray oo waxa weeye midba mid uu dul saari jiray oo ku qaban jiray sida inoo soo socoto aynu arkayno wel wa kaana sala allahu calay wasalam ya'muru waana amri jiray bidalika arrinta wa amri jiro dadku amri jiro wa amara bihi aydan almusii salaata ninkaana wuu amray kamaa mara aanifan sida haddaynu soo sheegnay kulli wuu amray waka marka xadiidkaas kan labaad iyo kullina wakaa waxaa warinaya imaam albukhaari iyo keyrkooda waa warinaya waa xadiis waa saxiixa marka gacmaha xaggee la saarayaa labada low baa lagu qabanaya wa kaana yumakkinu yadayhi waa makinsiin jiray makinku waxa wax markaa saa ugu qabatid oo gacanta ku qabatid ayaa la yidhaahdaa tamakunka wa kaana yumakkinu yadayhi wuxuu ku qaban jiro gacmihiisa uu qabatsiin jiray min rukbatayhi labadiisa low kaannahu qaabidun sidii aad moodid inuu qabanayoo kale saa intuu saaro si macnaa wax qabanaya ayuu saas ugu qaban jiray oo xoogaa xoog baa la socda kaannahu qaabidun calayhima waxaad moodaa inuu maaragtay ku qabanaayo waxa uu saa ugu qabanayo waa xadiidkaas saxiix oo bukhaari iyo warinaya wa kaana yufarriju waa kala geyn jira awal maxaynu soo marnay markii uu xabadka iyo saarayey mana kala geyn jirin mana isku qaban jirin soo maa caadi buu ka dhigi jiray markuu rafcil yadaynkii soo maa hadda markii aad ku qabanaysa lowga tafriij baa la rabaa saasaa u kala qaadaysaa faraha waad kala geynaysaa si calaacashu lowga oo dhan saa ugu qabato wa kaana yufariju bayna asaabicihi gacmi farihiisa ayuu saa u kala durkin jiray wa amara bihi almusii salaatahu ninkii salaadiisa xumaynayna waa amray oo faqaala waxa uu ku yidhi marka tafriijkaasna imaamu xaakim baa warinaya wa saxaxahu waafaqahu dahabiy wadayaalisina waa wariyey wa huwa mukharijun fi saxiixi abi daawuud ayuu ku takhriijiyey sheikhu nabigu wuxuu yidhi idaa rakacta haddii aad rukuucdid fadac raaxatayka raaxadu waa calacalaha weeye marka kafna waa la yidhaha raaxataynna waa la yidhahdaa inagu soomaalida calacalo uma naqana soma magac kale ma loo yaqaan maxaa la yidhahda calacalo una sacabna waa la yidhaha laakiin sacabka wax loo isticmaala marka inta saa la isugu qabto wax la daar sacabada dar baa la baabacana waa la yidhahda waka ninkaas baabacana waa la yidhahda baabta soomaali qaar waa baabacada yidhahda wa idaa rakacta haddii aad rukuucday fadac waxaad dhigtaa raaxatayka labadaada calacalood ama baabacooyinkaaga calaa rukbatayka rukbataynka ku qabo uma farij kala gee bayna asaabicaka farahaaga kala gee uma waxaad samaysaa markaa unkud ku sugnow oo hadegdegin xataa ya'khuda kulla cudwin ilaa xubin walba ay qabsato ma'khadahu booskeedii saas samee buuri soo ma jeedin xubin walba ilaa booskeeda ay qabsato saas samee buu yidhi ibnu khusayme ayaa warinaya oo waxa weeye waa xadiidka saxiixa iyo ibnu xibbaan ayoo saxiixiyey waaya haddii markaa aynu dhammayno horta sifatu axaadiidteeda oo dhan wa kaana sala allah alay slam yujaafii wuxuu kala geyn jiray oo ka fogayn jiray oo yunji macnaha uu ka fogayn jiray mirfaqayhi labadiisa suxul wuxuu ka fogayn jiray can jambayhi dhinaciisa a waxaa la rabaa markaad rukuucday inaadan suxulladaada ku dhejin ooadan kilkilaha isku dhejino saa aadan isku dhejin baa la rabaa imaamu tirmidi baa wariyey wasaxaxahu wabnu khusayma fii saxiixihi ayuu ku wariyey marka kaana wuxuuna barayaa inaad saa u kala fogeynaysa wa kaana sala allah alay slam idaa rakaca haddii uu rukuuco basata dahrahu dhabarkiisa waa fidin jiray wa sawaahu waana simi jiray ee ma soo xoodi jirin haddaad dhabarka xoodid kor buu u kacayaa soo maa fidi saa u kala fidiyo inaad simtid baa la rabaa oo caaisha markii waxa weeye cumdahaynu ku soo marnay macnaha inuu saa isku toosin jirayo madaxiisaan xataa mana foorarin jirin korna uma qaadi jirin yusawii dahrahu saasuu dhabarkiisa u simi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa low suba bay yidhaahdeen qaarkood calayhi ilmaa'a haddii biyo lagu shubo lastaqara waa taagnaan lahaayeen biyahaas allahu akbar siduu nebigu isku kala bixinayo oo isku toosinayo dabaraani ayaa warinaya filkabiir waa xadiid saxiixa ama weel biyo-aba haddii dhabarkiisa saa loo saaro sida miiskaasoo kale u siri jiro ya halkan aad baad moodaa innaga dadka inay maaragtay ay uga u moog yihiin wa qaala waxa uuna ku yidhi ninkii salaadiisa xumaynayey waxa uu ku yidhi fa idaa rakacta haddii aad rukuucdid fajcal waxaad ka yeeshaa raaxatayka calaa rukbatayka sidii inoo soo hormartay ku qabo wamdud fidi dahraka madda wuu fidiyey wey waa madkii aanu soo sharaxaynay fidi dahraka dhabarkaaga fidi wa makin waxaad makinisaa lirukuucika macnaha si fiican u rukuuco xubnahaagoo dhan kala fidiyo si fiican u toosii soo ma jeed halkaa marka waxaad ka garatay in rukuucdii lagu dadaala imaamu axmed ayaa wariyey abu daawuud iyo bisanadin saxiix buu yihi sheekh albani raximah allahu tacaala wa kaana sala allahu calayh wasalam laa yasubu ra'sahu walaa yaqnac saa kor uguma taagi jirin hoosna uma foorarin jirin labadaba sabbigu waa markii hoos loo dhigay sabba waxa la shubaa layidhaha qanacada marka saa ugu taga lam yashkhas bay ku soo aroortay riwaayaddii waxa weeye bukhaari iyo oo lam yushkhis ra'sa madaxiisa kor uma taagi jirin ee wuxuu la simi jiray waxa weeye dhabarka walaakin bayna daalika sidaas ayuu maaragtay dhexdhexaad buu ka dhigi jiray oo waxa weeye uu saa u toosin jiray imaam muslim ayaa orinay halkaa marka maxaynu ka gadannay in xumin walba ilaaj meesheedii ay istaagto oo la istoosiyo oo waxa weeye qofku uu ku dadaalo ayaa la rabaa rukuucdii inuu saa ugu dadaalo ma fahamnay marka sifat rukuuc haye yaa ina tusaya marka uu rukuucayo ya haye halkaas oo istaag ya caagad baa ina saarno haye qira'adii baad akhrinaysa saasaad ahayd haye allahu akbar dharko
الله أكبر
jayid haye dhabarka caloosha hoos muu deganta dhabarkiisa iyo saasoo uma sinna haddii koobiyaa la saara waa ku sugnaana ya waka gacmahana sooma jeedaan sida loo qabanayo waka sidaasuu marka qofku isku kala bixinayo bas baaraka allah fik waxaa la rabaa marka qofku inuu rukuucdiisa dadka qaarkood waxay sameeyaan inta soo rukuucaan baad moodaa wax fooraro oo saas madaxiina hoosma u raaricinayaa dhabarkiina waa godayaa sidii dhabarku inuu tiqraaran yahay oo ka xanuunsan yahay ya marka aad iyo aad aynu saa ugu dadaalno in sha allahu tabaaraka wa tacaala oo aynu ku dadaalno inay noqoto rukuucdeennu rukuucdii nebiga calayhi isalaatu wasalaam hadduuna marka qofku saa samaynin oo una rukuucdii la imaanin oo waxa weeye duma'niino laga waayo toow maxay noqonaysaa salaaddiisa salaaddiisa waa ka kaco ah kii salaaddiisa xumaynaya duma'niinadu ka tegaya soo maaha hadduu marka qofkii uunan duma'niinadii la imaanin salaaddiisii ka kac weeye bal waciidka ku soo arooray aynu dhegaysanno wujuub uma'niinati fi rukuuci sujuuduna waa la mide waa inoo imaan doontaa wa kaana sala allahu calay slam yadma'inu fii rukuuci rukuucdiisuu ku xasili jiray wa amara bihi waana amray ninkii salaaddiisa xumaynaya nebigu waa amray kamaa salafa sidii soo hormartay ha oo aynu fusuushii hore kaga soo hadalnay wuu amray nebiga calayi slat slam wa kaana sala la slam yaquulu wuxuu odhan jiray atimu rukuuca rukuucda dhammaystira wasujuuda sujuuda dhammaystira fawalladii nafsii biyadihi allihii waxaan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku jirtee innii anigu anigu la araakum waxaan idinka arkaa min bacdi dahrii dhabarkayga gadaalkiisaan idinka arkaa idaa maa rakactum haddii aad rukuucdaan wa idaa maa sajadtum haddii aad sujuudaan oo nebigu saasuu usii jeedaayo waa kucsan yahay see inuu arka mucjisaadkii nebigay ka mid ta nebigu isagoo sii jeeda oo xataa waxa weeye rukuucsan ama sujuudsan buu wuxuu u jeeday safafka dambe qofka salaada khaldaya mafhuumata waa mucjisaadka nebigu marka alayh isalatu wasalaam bay ka mid tahay waa mucjiso ilaahay siiyey ururaadaha qaar baa dhahaya inii la araakum min khalfi dahri gadaalkayga idinka jeeda waa mucjisa marka laakiin inagu imaamku hadda hadduu sii jeedo war cabdiraxmaan miyaad noo jeedaa maya noo jeedo maantoo dhan haddaynu khaldayno waxay noo jeeda male soo maa waa mucjisaadkii marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam culummadu marka waxay yidhahdeen mucjisadaani waxay ku khaas ahayd salaada un ee marka kale nebigu hadduu lugaynaayo gadaal wax kama arkayn bay dheh tan un bay ku sugnaatay salaada saasaan u rumaynaynaa mana diidayno waa min mucjisaati nabiy sala allahu calayh waali wasalam waka saasay ahlu sunna waljamaca aaminsan yihiin mana diidaayaan sababtu waxaa weeye nebiga calayhi salatu wasalaam ilaahay mucjisooyin buu siiyey sow maaha bashar buu ahaa ilahay mucjisooyin buuna siiyey nu'minu bidalik laakiin odhan mayno annaguna waxa weeye awliyaanaho gadaal baan wax ka aragna taas wax jira maaha nebiga unbay arrintaan gaarku ahayd xadiidkan imaam albukhaari ayaa warinaya waa mucjisaadkii nebiga waayo ma odhan abubakar iyo waa idii jeedaa markaad tukanaysaan abubakar baana ummaddaan ugu welisanaa soo ma waa ka wa ra'aa rajula nin buu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam laa yatimu aan dhammaystiraynin rukuucahu rukuucdiisa wayanquru gadhow gadhow ka siina naqriga waxaa weeye diigga ka naqri diig baa leh ee wejiga madaxa la dhacaaya wayanquru fii sujuudihi sujuudiisana boobsiinaayo mila markaa waxa aanka booday wa sujuudihi iyo sujuudiisa wa huwa yusalli isagoo tukanaya fa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam u fiirsada waciidka low maata haada alaa haadihi calaa xaalihi haadihi low maata haada hadduu kaasi ku dhinto calaa xaalihi sidaan uu ku sugan yahay oo haadihi tan ah ay salaadaa uu tukanaayo isagoo siaa u tukanaayo hadduu dhinto maata waxa uu dhintay calaa hayri millati muxamedin sala allahu alay slam diintii nebi maxamed waxaan ahayn buu ku dhintay kaas maxaa laga wadaa manaa waa gaaloobay ma aha laakiin ariiqadii iyo sunnihii nebi maxamed wuu khilaafay kaas oo waxay la mid tahay faman raqiba can sunnatii falaysa minii macnaa waa gaaloobay hadhih oo sidii khawaarijta waxa weeye khalad yara qofkii khaldamo haddaynu gaalay sunnadii khawaarij baynu noqonay ya haddaynu dhahno wax walba aan iska samaynoo bidca iyo wax walba iska samaynana dee ahlu bidac baynu noqonaynaa laakiin maxaa la rabaa inaynu sunnaha saa ugu dhegno oo aynu xagg iyo xagga u dhaafin waka waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salatu salaam waa sii canaantayoo waxa uu yidhi yanquru salaatuhu salaadiisuu boobsiinayaa kamaa yanquru alquraabu sida tukuhu tukuhaasu garanaysa alquraab dhiigga iyo markuu addame markuu dhiigga iyo cunayo madaxu saa ugu dhuftaa shimbiraho dhan baa badana u badansaa waka marka tuko oo kale ha noqonin tukuhu waa wax xune tuko oo kale ha noqonino salaadaada ha boobsiinin wuxuu yidhi markaa milu ladii matalu ladii kii matalkiisu waxa weeye laa yatimu rukuucu rukuucdiisa aan dhammaystiraynin tusaalihiisu waxa weeye wayanquru fii sujuudihi sujuudiisana boobsiinaaya waa milu ljaa'i kii gaajaysnaa oo kale buu la mid alladii ya'kulu atamrata xaba timiruu cunaaya watamratayni labuu cunaaya laa yuqniyaani canhu shay-an hee laba xaboo timira maxay ku taraysa waxba ku tari mayso maxaa marka laga matalaya haddaad salaadaada boobsiisid oo waxa weeye maaragtay aad ka dhigtid mid boobsiisa oo aan dhammaystirnayn laa tuqni canka shay-a waxba ku tari maysaba sida aynan laba timrood waxba kuu tarin baynan iyaduna waxba kuu taraynin marka maxaad u baahan tahay inaad waxa weeye salaadaadii dhammaystirtid si ay salaadaadii wax kuu anfacdo maalinta aad gaajaysan tahay oo haraadan tahay oo qiyaamaha si ay kuu anfacdo abu yacla baa warinaya fii musnadihi ayuu ku warinaya walajuuriyu wuxuu ku warinaya kitaabkiisa arbiciinka la yidhahdo imaamu albayhaqi ayaa sidoo kale warinaya fii sunanihi waabaraaniy wadayaa fii almuntaqa min axaadii sixaax ayuu ku warinaya xisaan iyo ibn casaakir iyo waana xadiid saxiixa shawaahidna waa leeyahay buu yihi sheikhu raximah allahu tacaala halkaa marka maxaynu ka garannay soo waciid shadiida ma aha marka qofka salaadiisa boobsiinaaya soo waciidkaa kuma soo aroorin wa qaala abu hurayra abu hurayra waxa uu yidhi saxaabigii jaliilka radia allahu canhu waxa uu yidhi nahaanii khaliilii khaliil waxaa la yidhahdaa qofkaad aad u jeceshahay maxabadaa waxaa loo qaybayaa toban derajo khuladu waa derajada ugu sarraysa wa sida ay culamadu ku sharaxaan imaam nawowi almaxaba ayaa toban u qaybsanta derajada ugu sarraysa ayaa khulla la yidhahdaa watakhada allahu ibraahiima khaliila taas wey marka khaliili kii aan aad u jeclaa weeye oon cid jacaylka aan nebiga u qabo aanan cidna la samaynin leanna waa min aliimaan oo nebiga inaad jeclaatid inaad nebiga jeclaatid waxa weeye waa min kamaal aliimaan wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu salaam qofkiin iimaankiisa dhammaystirmayo ma dhammaystirmayo xataa akuuna axabba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin soo maa dadka kulli waalid hooyo aabe kulli waxaa laga jeclaanaya nebiga calayhi salatu slam sababta yaa garanaya nebiga looga jeclaanayo cid walba leanno nebigu naar buu inaga badbaadiyey diintu inoo keenay sunnihiisii naar baynu kaga badbaadaynaa jannana waa ku gelaya laakiin hooye iyo aabbe iyo walaal iyo kulli iyo xaaska iyo adduunyo leh waxoodu ma dhaafaayeen ma jannay ku geynaya maya laakiin nebiga calayhi salatu salaam maxabadiisa waalidka maxabadiisa iyo baarinimadiisa waa lagu galaa jannada laakiin arrintaana ka sii fiican oo arrin loo dhowaan kara maaha ilaahay marka haynaga mid dhigo kuwa nebiga jecel oo waxa weeye aakhiro waxa weye majliskiis ka qayb galaaya waxa uu yidhi nahaani khaliili nbi nebigu wuxuu iga nahiyey aan jeclaa an anqura inaan boobsiiyo fii salaatii salaadayda sida uu waxa weeye ka nuqri diig sida diigga oo kale uu boobsiinaayo wa an altafita inaan hareeraha eeg-eego kaltifaati thacla sida dawacada hareeraha eeg-eegta dawacada waad aragteen ma ordi kadho hore uma ordi kadho inay hareeraha soo fiirsa mayo dawacada waa wada garanayna soo ma wa an aqci inaan u fadhiisto markaan atixiyaadka iyo u fadhiisanayo iyo iyo labada sujuud dhexdooda iyo ka iqcaaci lqirib sida daanyeerku u fadhiiso daanyeerku salku dabada inta dhigo lugaha saa u taagaa sooma saasoo kale lama raba inaad u fadhiisatay iyo eyga iyo waxaa noocaasoo kale inaad ku de marka xayawaan badan buu nebigu inaga nahiyey in salaada markaad tukanaysid la isku ekaysiiyo akhrajahu dayaalisi ayaa warinaya wa imaamu axmed wabnu abi shayba wahuwa xadiidun xasan ayuu yidhi sheikh albani kamaa bayantuhu fii tacliiqi sida aan ku caddeeyey xadiidka waxa weeye alaxkaam lilxaafid cabdilxaq alishbiil haa kamaa bayanahu wey bayanta siduu ku caddeeyey waay marka xadiidkaana waa xadiid saxiixa maya fi tacliiqi wey saa sheikha laftigiisaa tacliiq kule kitaabkaasa marka xadi wax badan buu inaga nahiyey oo xayawaan in la isku ekaysiiyo fardaha khaylu shamsi oo kale dhagahooda si faraha markaad atixiyaadka assalaamu calaykum inaad faraha saa u taagtid iyo waa la inoo diiday waana inoo imaan doonta wa kaana sal allahu alay waslam yaquulu wuxuu nebigu ohan jiray aswa'u nnaasi sariqatan tuugo laxado kan ugu tuugo xun waxa weeye alladii yasriqu kan xadaaya min salaadii salaadiisa xadaaya tuug tuug tuugaga tuugga ugu xun weeye tuugoo dhan horta sawma xuma saw dulli ma ah tuugada ugu xun waa inaad salaadaada xadid wax la xado waxa ugu liita waa inaad salaadaada xadid sababtay u noqotay maxay tahay he adigibaa iska xadaya sooma adigii ile tuugu isagaa wax naftiisa usoo xadaya soo ma laakiin middaan adaa iska xadaya oo naftaadiibaad khayaamaysa aswa'u naasi sariqatan marka kan waxada waxa ugu xun kii salaadiisa xadaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wa kayfa yasriq seebuu u xadayaa min salaatihi qaala waxa uu yidhi laa yatimu ma dhammaystiraayo rukuucahaa rukuucdeedii ma dhammaystiraayo wa sujuudaha iyo sujuuddeedii he salaaddii qaar buu xaday marka soo ma oo ka tegey waa ka ibn abi shayba iyo dabaraani iyo xaakim wa saxaaxa alxaakim wa waafaqahu dahabiy culummadaasoo dhan baa warisay oo kutubtooda ku warisay waa xadiidkaas saxiixa ah wa kaana sala allah alay slam yusallii nabiga calay wa kaana sala allahu calayh waali wasalam yusalli wuu tukanay falamaxa bimu'akhirati caynihi wuxuu daymooday daymooda ma taqaani fiiriyey maaha eegayna ma aha wuu jaleecay wy ka ninkaa sheegay haddaad tiraahid wuu fiiriyey madaxiisa o dhan buu ku fiiriyey wuu eegayna saasuu indhaha ugu eegay wey laakiin markaad ilqooreed aada qooraansatid wax yar ama daymootid ama jaleecdid taasaa la isticmaala a wuu qooraansaday bay soomaaligu yidhahda mada soo saa maaha waka falamaxa wax yar buu qooraansadayoo isagoon wejigiisii macnaha soo jeedin ayuu isha saa ugu qooraansaday nebiguna waa tukanaya calayhi salaatu wasalaam marka ishiisa inta damba buu saa uga arkay geeska ilaa rajulin nin buu arkay laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda wasujuudi sujuuda falama insarafa hadde nebigu salaadiibu ku jira falama insarafa markuu ka baxay buu qaala waxa uu yidhi nebigu calayhi salatu slam intuu la hadlay yaa macshara almuslimiin muslimiinta kulankoodiiye innahu laa salaata salaad ma leh ay laa tasixu salaatuh liman ruuxii laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda wasujuudi iyo sujuudaa allahu akbar tanna waa nafyi soo maa ibn abi shayba ayaa wariyey fii musanafihi wabna maaja baa fii sunanihi ku wariyey bisanadin saxiix haddaadan marka dhabarka toosi waa kii saa usoo usoo jallicinaya soo maha dhabarka soo xoodaya marka lama rabo inaad dhabarka soo xoodid toosi dhabarka wa qaala fii xadiiin aakhar waxa uu ku yidhi laa tujziu salaatu rajul salaada ninku halkaa ninka keliya looma jeeda nin iyo naagba waa isku mid qofkaa loo jeeda xataa yuqiima dahrahu ilaa uu dhabarkiisa toosiyo fi rukuuci rukuucda wasujuudi iyo sujuudaba labadaba waxaa la rabaa inuu dhabarka si fiican iyo ugu toosiyo qaabka marka rukuucda hadda waynu soo marnay sujuuddana waynu arki doonnaa qaabka loo toosinayo abu cawaana iyo abu daawuud iyo bayhaqi iyo baa warinaya wasaxaaxu qaar qudniyi asheikh alalbani raximahum ullah halkaan ku joojina ya haye adkaarta iyo markaba waktigii ma gaarin miya he adkaartaan ku darno marka ya ha hajeed aan ku darna marka adkaarto israacina rukuucda ruknigaan aan dhammayno ruuc miyaan dhaga waa ku dhammayn karna jayid adkaaru rukuuc adkaarta rukuucda markaa rukuucyada ila adkaar baa la rabaa soo maa wa kaana yaquulu sala allahu calay slam fii hada rukni ruknigan wuxuu odhan jiray anwaacan min aladkaar waaladciya macnaha kuwo kala duduwan sidii iftitaax oo kale aan ugu soo marnay tanna kuwo kala duduwan buu odhan jiray taaratan bi hada wa taaratan bi hada marna tanuu ohan jiray marna tanuu ohan jiray kow midda ugu horaysa subxaana rabbiya alcadiim alaaa maraat subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim culammada marka waxay yidhahdaan waa inta ugu yar oo qofku rukuucdiisa uu ku sugnaado idmiinaan ah haddaad si fiicanta u rukuucdid tiraad subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim ee lafihii waa sugnaadeen markaa soo maha xubin walba meesheedii waa ku xasilaysaa soo maaha waa inta ugu yar waka marka taa nebiga waa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo waa adkaar saxiixa saddex jeer inuu nebigu ku celceliyey subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim sida abu daawuud iyo warinayaan bayhaqi iyo may waxaa warinaya imaamu axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo daaruqudni iyo daxaawi iyo kulligood baa warinaya waana xadiidkaas saxiixa marka subxaana rabbiya alcadiim ayuu saddex jeer dhihi jiray wa kaana axyaana sala allahu calay slam yukariruhaa aktar min dalika saddex jeer ka badan ayuu soo celcelin jiray oo macnaha wuu dheerin jiro wuu badin jiray marka taa waxaa laga faa'iidayaa axaadiita musaraxa oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu waxa weeye rukuuco axaadiid baa soo aroodhay inuu nebiga calayhi salaatu salaam rukuucdiisa iyo qiyaamkii uu taagnaa qariiba min sawa inay ahaayeen isku dhowaayeen oo saxaabiga markuu inoo fasiray wuxuu yidhi nebiga salaadiisii baan eegay mise taagnidiisa iyo rukuucdiisa iyo ictidaalkiisa iyo sujuuddiisa iyo fadhigiisa iyo atixiyaadkiisa qariiba min sawa ma khala alqiyaam iyo juluuska atixiyaatka labadaas ugu dheeraa buu yidhi inta kale waa isku dheri waayeen haddaba marka qiraacadii nebigana aad ogeydeenoo qiraaco dheer uu akhrin jiray rukuucdii hadday u dhowaatay sow inuu saddex ka badan soo celceliyey ma aha ha wuu ka badin jiray saddex ka badan wabaalaqa shiikhu waxa uu yidhi shiikhu raximah llah wabaalaqa maratan mar buu aad ugu xeel dheeraadayo fii tikraarihaa soo celcelinta uu soo celcelinayo fii salaati leyli salaadii leylka xataa kaana ilaa uu ahaaday rukuucuu rukuucdiisii ilaa ay noqotay qariiban mid u dhow min qiyaamihi waa xadiidka aynu soo marnay oo nebiga calayh slat slam baqara iyo uu ku tukaday soo ma wa kaana yaqra'u fiihi wuxuuna ku akhriyey alaaa suwar ay albaqara waannisaa wa aali cimraan yatakhallaluhaa uu dhex gelinaayo ducaa waistikfaar dembi dhaaf iyo ilaahay uu barya kamaa sabaqa fii salaati lleyl salaatuleylka inugu soo hormartay halkaa marka waxaynu ka garannay ducada ugu horraysa inay tahay subxaana rabbiy alcadiim saddex jeer baa ugu yar waana ka badin kadhaa soo ma waxa uu yidhi markaa labo subxaana rabbiy alcadiim wa bixamdihi alaa maraat taraynu u badannahay soo ma y tan aad lainoo baray shaaficiyada ya tan aad lainoo baray lakiin labada waa suganta saxiix weeye isaguna abu daawuud iyaa wariyey daaru qudni iyo baa wariyey oo waxa weye xadiis saxiixa subxaana rabbiy alcadiim wa bixamdihi waa tii hore wa bixamdihi lagu daray soo ma wa ka saddex jeer iyadana iyadana sidii tii hore oo kale waa laga badin karo saddex inaad tiraahid subuuxun quduusun macnaha ilaahay baad nasahaysaayo waa tanziih quduusku qaala waxa uu yidhi abu isxaaq markuu fasiraayo subuuxun ay macnaha waa nasihid can kulli suu'in wax walba oo xun baa ilaahay laga nasahayaa alquduusna waa almubaarak waa allihii barakada badnaa oo isimkiisu aaahir addaahirna waa la yidhi addaahir oo nadiifka ahaa wanaaggii waa tansiih baa layihi labaduba waa lagu fasiray marka subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waaruux ruuxana waxaa loo jeedaa jibriil oo rabbulmalaa'ika markii la yidhi jibriil malaa'igtana waa ku jiraaye waxa weeye waruuxna waa la soo celiyey oo waxa weeye waa lasii taakiidinaya si gaar ayaa loo sii sheegayaa ee wuxuu ka mid yahay isaguna malaa'igta imaamu muslim iyo abu cawaana ayaa saana ku warinaya marka subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waruuxna waad odhan karta waka afar subxaanaka allaahuma wabixamdika allaahuma kfir lii inaad tiraahda subxaanaka allaahuma wabixamdik allaahuma kfir lii caaishaa warisayoo waxay tihi nabiga calayhi salat slam markii soo degtay qowluhu tacaala idaa jaaa nasrullahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabbix baa layihi nabiga waa la amray haddaad aragtid dadkiioo soo islaamay oo diintii soo galay fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaa geeridiisii baa loo sheegoo soo dhowaatay ile nebigu waa dhintay calayhi salaatu salaam waka fasabbix baa le marka kaana yata'awalu lqur'aan bay tiri caaisha waka qur-aanka ayuu amarkii la amray buu fulinaaya wa kaana yukiru minhu fi rukuuci rukuuci fi rukuuci wa sujuudihi yata'awalu lqur'aan ay macnaha ya'tamiru lqur'aan qur-aanka sidii uu u amray oo la yidhi ilaahay u rukuuc u tasbiixso fasabbixdaasu nebigu amarkeeda fulinayaa oo waxa weeye u sameeyey iyadana waad samayn kartaa oo way fiicantao nebiga waad ku dayanaysaa shan allaahuma laka rakactu inaad tiraahid allaahuma allahayow laka adiga rakactu kuwa rukuucay wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hoggaansamay anta rabbii adigaygaa adaa rabbigayga ah haa khashaca waxaa kuu khushuucay laka adiga samcii maqalkayga wa basarii araggayga wa mukhi dhuuxayga mukhigu waa dhuuxa wa cadmii laftayda wa fii riwaayatin wa cidaamii oo jamac laga dhigo tan hore waa mufrad wa cadmii tan dambana waa cidaamii ee hal mid labada riwaayaad buu kuso aroortay wa casabii casabka waa seedaha iyo waxa weeye margiyada iyo waxa ay macnaha jirkayga oo dhan wama staqalat bihi qadami iyo waxa cusleeya lugahayga ay jirkayga oo dhan wey macnaha jirkaygaoo dhan baa kuu khushuucay ha lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahiga rabbialcaalamiinka ayay waxaasoo dhan u khushuucayaan oo u hoganayaan oo caabudayaan taana waad dhihi kartaa oo haddaad xifdidid waa fiicanta rawaahu imaamu muslim wa abu cawaana wa daaruqudniy wakayruhuma wadaxaawiy ayaa wariyey ducadaana waa duca saxiixa oo nebigu ka sugan calayhi salatu wasalaam waana caqiide fiican lix allaahuma laka rakactu tii hore u dhowde allaahuma allahayow laka adigaan rakactu kuu rukuucay wa bika adigaan aamantu ku rumeeyey walaka adigaan aslamtu kuu islaamay oo kuu hoggaansamay wa calayka tawakaltu adaan ku tala saarsaday anta rabbi adigaa rabbigayga khashaca waxaa kuu khushuucay oo kuu hogtay samcii wa basarii wa dammii dhiiggaydii labadaa hore waa soo marnay wa laxmii jirkayga wa cadmii waxa weeye lafahayga wa casabii iyo waxa weeye seedahayga lilaahi rabbi alcaalamiin ay noloshaydoo dhan aniga oo dhan aniga iyo jirkayguba ilaahay baan u hoganaynaa wey oo u khushuucaynaa nasaa'i baa werinaaya bisanadin saxiix kii hore buu u dhow yahay oo waxa weeye isku macno yihiin inta badan toddobo subxaana diljabaruuti waalmalakuut subxaana waxaa xumaanoo dhan ka nasahan diljabaruuti kii awood u saaxiib aha jabaruut waa jabri bay ka timidoo waa awoodda iyo qahriga wey waalmalakuut waa boqornimo iyo mulki wey waalkibriyaa waxa weeye kibir iyo waxa weeye isla weynan ilaahay baa iska leh innaga waa madmuum inaynu kibirno lama ogolo waalcadama weynaan wa haada qaalahu fii salaati leyl buu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala salaatuleyl ayuu taana ku tukaday sida abu daawuud iyo nasaa'i ay warinayaan bisanadin saxiix waa ka haddaba marka intaasoo dhan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ina baray oo waxa weeye inoogu booriy jayid faqradaa yar baa ka haray rukuucda iطaalat الrukuuc rukuucda in la dheereeyo mararka qaarkood wa kaana salى الlaه alay slam yajcalu rukuucahu wa qiyaamahu bacda الrukuuci ee waa ictidaalkeeda wuxuu ka yeeli jiray rukuucdiisa iyo qiyaamkiisa bacda الrukuuci markuu rukuucda ka soo kaco samic allah uu yidhaahdo iyo wa sujuudahu sujuuddiisa wa jalsatahu waa xadiidka hadda soo ishaaraynay wa jalsatahu fadhiga uu fadhiisanaayo bayna sajatayni waa rabbi kfirli kan la akriyo qariiban kuwo isku dhow min asawa oo isku dhowaan jiray oo macnaha wuu dheerayn jirayoo xoogaa buu dheerayn jiray oo weliba aad bay u dheerayn jiray waxaan ka booday tacliiq yar ee meesha uu faa'ida yidhi culammadu waxay isweydiiyeen oo isku khilaafeen ma bannaan tahay mise ma bannaana adkaartan aynu soo marnay in la jamciyo oo taraahid rukuucdii subxaana rabbiy alcadiim wabixamdi subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim haddana tiraahid subxaana rabbiy alcadiim wabixamdi saddex jeer haddana tiraahid subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriya waalcadama inaad isku keentid ma bannaan tahay culamada qaar waxay yidhahdeen ha imaamu nawowi raximah allahu tacaala waxa uu ku tegay waa bannaan tahay a'imo kalena waxay ku tageen inayna bannaanayn sida sadiiq xasan khaan oo kale wuxuu yidhi maya la jamcin maayee midba mar ahri sheikh albanina wuxuu rajaxay in midba mar la akrinaayo laakiin culimo badan baa waxay ku tageen inay bannaan tahay oo ayna xaraj lahayn in la jamcin karo haddaad keligaa tahay oo rabtid inaad dheeraysid rukuucda waadix ma tahay haddii kalena hal mid soo celceli marka nebiga calayhi salaatu wasalaam idaalatu rukuuci rukuucda wuu dheerayn jiray oo rukuucdiisa iyo sujuudda iyo ictidaalka waxa uu ka dhigi jiray iyo sajateynka fadhigaa kuwo isku dhowdhow wuxuuna nebiga calayhi salaatu wasalaam yidhi waa la iga nahiyey inaan qiraa'ada qur-aan inaan ku akhriyo rukuucda iyo sujuudda adkaar baa la raba ha wa kaana yanhaa sala allahu calayh wasalam nebigu waa nahyin jiray in lagu akhriyo an yuqra'a alqur'aan in qur-aan lagu akriyo nebigu waa nahyin jiray can qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa fi rukuuci wasujuud waa diido waa nahy wa kaana sal l slam yaquulu waxa uu yidhi nebigu alaa wa inii nuhiitu alaa hooyay tanabahu waclamu inii anigu waa xarfu tanbiih baa la yidhahdaa baraarujin inii anigu nuhiitu waxaa la iga nahiyey yaa ka nahiyey allah an aqra'a alqur'aana qur-aanka inaan akhriyo raakican anoo rukuucsan aw saajidan anoo sujuudsan faama sujuud faama arukuuc rukuucda miyaa facadimuu fiihi rabb oo rabbi weyneeya oo subxaana rabbiya alcadiim dhahaya wa ama asujuud sujuudda miyaa faijtahiduu fi ducaa ducada ku ijtihaadow ducada badiya iyaga markaa saddex jeer tirahay subxaana rabbiya alaclaa waa inoo imaan doontaaye wabixamdihi saddex jeer dhahdi ducada badi iyada faqaminun ay macnaha waxaad mudan tihiin oo waxa weeye eed mudan tihiin in laydinka ajiibo ayaad mudan tihiin an yustajaaba lakum in laydin ajiibo ayaad mudan tihiine badiya oo waxa weeye aad iyo aad u badiya waxa weeye ducada taasaa waxa weeye ay u dhowdaaye ay jadiiru macnahaas ayaa la yidhahdaayo macnaha waxaad mudan tihiin xadiidkan imaamu muslim iyo abu cawaana iyo qeybkood baa werinaya oo xadiis saxiixa amaa waxaa tambiiha marka ducada markaad ducaysanaysid ama rukuucda ha noqoto ama waxa weeye ha noqoto sujuudde aayadaha ducada ah rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan iyo iyadu ducaday ka mid tahay oo haddaad ilaahay wax ka baryaysid oo ilaahay baryaysid laa xaraj bay yidhahdeen culamadu taas wax dhibaataa ma leh ee waxaa la rabaa biniyati alqiraa'a inaad inta rukuucid aad qur-aan tiraahid suurat ibraan iska akrinaya lama ogola wallaahu aclam wabilaahi tawfiiq yaa wax su-aalka hore haye laalahan raggeeda maya salaadaha waajibkaa lama ogola culamada qaar waxay yidhahdeen haddii aad dan muhiim oo aada leedahay salaadaha sunnaha ah ama dee inta iska sujuudid ba ilaahay bari laakiin salaadaha waajibkaa may haye arrintaas waxba kama jiro waxaad arkaysaa saan u taabanaya hadduu sunno ku jiro ila joog buu leeya gacantuu saa istagalaya ee salaad saxeed baa ku jirtaa isee loo wada hadlaya yani waxaa waa ishaare iyo hadal lama ogola waxa salaada sooma inuu soo maray ducaan inuu ku nebiga la jirsado oo tabo oo majaajisi kala tago inuu tujin jiray dadka gaabada oga jiray sooma inuu soo maray ee shardi ma aha ninkaani ama sunaha tukanaya ama waajiba tukanaye adugu ku xidho maxaad u ogaanaysaa maxaad ogaanaysa ku xidho raac markaas adugu intee ku xidhaysay haddaad dhinac istaagto aad ku xidhatay raacde markuu allahu akbar yidhahdo sujuuda la sujuud la rukuuc adugu inamaa jucila laba iyo tobankii raacday marka maxaa ogaanamaysa ha حتى المعاد كان صبر معاد معاد الصبر لان النبي ولدته كان جري الشهر مركو شيء تكذو الشمع على وجهه ولا تكذو وواجب صومع مركو تكذي الان وعشرين سنة لا تكذي بو بحر يقولوا انتم إسا يا إمام الله المعاد يقول تكذي يا صوم تكذي مترافي الوقت faralka soo tukay salaadna laba jeer laga tukado hal mar bay salaad waajibtaa soo ma wuu soo tukay ruuxa bilcajaa la sameeyey soo ma hadda taraawiixda
ninka muqiimka ah ee meesha intii masaajidka ee salaatul qasri marka u xidhan ninkii ninkii magaranaysaa salaatul qasri u xidhnaa tukan karaa imaam u noqon karaa
kiisa qasriga waa imaama noqon karaa labadooda mid walba mid kale waa tukan karaa labadooda في مسافه كهانه كده ركعه ها لانه الامام مقيم هو يصوم ما يورطها من الاستعداد امام مقيم كل صلاه دي مسافه هتورطها من اكثر في الوقت ميه لقتل ابي اول هو قتل وقتك لكن مع ذلك الامام يقدر يثبت انما الفعل الامام يسمى به الصلاه مرضى ما يسمى قطع الحدث هذا هو يعتمد على القتل يعني ما كان حارس اصلا هو بنات كما كان لا لا خطوة خطوة خطوة خطوة نقول إذا من قطع سفر قطعه الله وفي سفر هداية إن سفر كان سنة وأبيك كرسوة بحرين فالبوس ما أنا بحرين فختم عنه لا محضرة حتى من السفر سفر هديه بوسير بالنائية لو الجلد هديه بوحسنان سفر صبع بالعقل كلمة عصبات نهي يقولوا كلمة قطعية ومركي السبب بوسكب بناية والسكب لو بتصفر لكن العلماء ما يرى لأن في سبب يدوك سنين قفنا لسه بيجي بيسيري سبب صبع بلعبي سقط كده بوري ما لا تقول كده حركة تعمل لأن صفت عن كريات بيجي الجويسي أما أعرفش اللي بيقول صفي وقت لا تنطيش وكذا كويسين هل سبب وجهه marka laba ragcadood xabaha soo jiideen safka fiiri haddii la is-iriiriyad karo istiraahin alla inay xogaa isku buki karaan oo wasiirisan kara haddii kaloo u buuxiyo saf cusub bilaas ummadda dambaa kula xiranaysa oo لا لا لا شيطان في الولد كان قفك صفي وبنان صفق صبر كاسا لقي على الشيطان في الولد سمعت مالك والله انت فلا ينزل الوجه
اللهم اكتبوا العفو بي
يطبع على الإمام التبني صايران يسلم التبني أخذ دكان مدامل يقول لي صلاة دي كارس هي محاقة عين ما هي صلاة ما أخذ منك محاجة هي أخذ دكان ما تساوي جلو ولد الباقي اللي بلاوي صبح مركز مرة صبح إيران طبيعي حفظ ما كنت صلاة وصلاة دوه إلى بكريسي المسافر المساعي دوه كان على بطنك عدو في الدكتور ثم بعد ذلك تكون هيصة يا صلاة كلمة هو ما يسمى الصلاة النية وقلبك إمام النووي ما هي النية محل على القلب قلبك من العالم النية ما كنت كسبتها يلا ده واسطة ولا جيبه صفت الوحي على إلهة إنه الشافعية رجل ما يقول رجل السبليتر ما يسمع هاصع تاو الزكاة الله أقوى شيء وحي تحديد أو خصوص أروري مالك عرفتي بقول نقاني صفر وحي اللي يقام بها صفر هذا ما يقضي مي إيه في شافعية حتى وقت الله لما عن الصعود هو أول نص عمري هي عبين حتى لو أنت أهل مجال السعودي
بعوركي على وسائل وأروح سوية وأبنى عنها حاجة لكن وحاستفي أن أنا بستخدم مطلع هذا القانون ابن كراية سحر
صدقوا في سلام كل سلام صدقوا في الصوم قالوا لا سلام عليكم ما إشارة ولا موجية عمان تلاقي
ها طيب عندها صار
الزمن صار حتى ربع سنه maxbuub adiga tustaa sanad keligaabaa kuji kadowda cadigiisa ma jiro
بدون جماعه اللي يمشوا ay jamacaadkii ugu jiro ama dada gacanta saa loogu mushaaraa صور يا غبي saa u badan nabigu waa